cabdulaahi sheekh xasan oo ah siyaasi mucaarada kana soo horjeeda hanaanka siyaasadeed ee wax ku wada dowladda federaalka ayaa sheegay in garoonka diyaaradaha ee magaalada muqdisho ay ku jiraan biyihii galay xilligii roobka ee xooggana ay ka da-ay magaalada xilli xasan shiikh uu sheegay inuu garoon cusub ka dhisayo duleedka magaalada muqdisho waxa uu kaloo madaxweynaha dowladda federaalka ku tilmaamay nin keligii taliye ah oo jecel in been loo sheego wadaadaha la joogana ay siiyaan fatwo aan jirin dhanka kale amniga magaalada muqdisho ayuu caddeeyey inuusan ahayn mid sugan waxaan arkaya madaxweynaha iyo tiim la socday meel xamar u jirta toddobiyo labaatan kilomitr soddon kilomitr ayay waxay yidhahdeen waxaa laga dhisaya eraboor weyn oo caalamiya waxaa kombyuutar lagu soo diyaarsho aada qurux badan oo photoshop badan laga suubiyo dadka loo eraboorka hadda aan haysano caalamiga adancaddu noo dhisay xilligiisi la dhisay bisha may horaantiiri biyihi galaa weli ku jira calaamada dictatorka oo kale ma taqaanaa wuxuu jeclaada xafladaha iyo beenta iyo heesaha iyo wadaad u daliilsha waxaasuu jeclaadaa aaday macnuu la leeyahy ninka dictatorka marka kalsooniyaan jira moogta toban bilna waa hartay waxaad ogtihiin oon qarsanayn anoo ka xun runtii in bishii dhowr jeer habeenkii hoobyo lagu rido garoonka oo xamar laga soo dhex ridaayo madaxweynuhu nabadgelyada meeshuu lee garoonka dhisaayo toddoba iyo labaatan kilomitar ee xamar u jirtaa diyaarada erocoptero ku tegay wuxuuna leeyahay marka garoonanka dhisaynaa meel oo isaga uu erocopter ku tegaayo xataa caadi uusan u tegi karin